halkani waa redio ergo isha wararka Radio arrimaha Ergo.
bini'aadanimada
boqol iyo lixdan qoys ayaa labadii bilood ee u dambeeyey ka soo barakacay deegaanada cabdigeedi iyo ceelsheekh kuwaasi oo soo gaadhay tuulada ilinta dhexe oo shan iyo lixdan kilomitr dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada hargeysa deegaanada oo duufaanta sagar ay ku dhufatay toddobiyo tobankii bishii meey waxaa ka baaba'ay ceelashii riiga kuwaas oo duufaantu dumisay tobankii qoys ee u dambeeyey ayaa tuulada ilintaa soo gaadhay axaddii toddobaadkan oo ku beegnayd saddex iyo labaatankii julaay waxaana deegaanada ay dadkaasi ka soo hayaay waxaana deegaanada dadkaasi ay ka soo hayaamayaan ka taagan biyola'aan daran oo ka dhalatay saddex rigbiyood oo deegaanadaasi ku yaallay oo dumay dadku waxay ku tiirsanaayeen biyaha ay ka cabbi jireen rigaga tuulooyinka laga soo barakacay waxay dhinaca waqooyi magaalada hargeysa kaga beegan yihiin toddobaatan kilomitir ilaa inta u dhaxaysa boqol kilomitir sida uu raadiyo ergow sheegay guddoomiyaha tuulada ilinta cabdiraxmaan cabdilaahi ciise
oo hooy wadin oo gogol wadin oo cunto wadin oo maacuun wadin dee mas-uuliyadiisuu leeyahay waad garan kartanayaa mas-uuliyadda ninkaasi iyo fikirka hadday rabeen inuu ka fikirayo say noqon karto adoo hoylaana ubadkii aad wado oo wado oo aad meel aad digtaan aad ka ka tacajabsan tahay waxa adag culus oo aynu qiyaasi karayn maxamuud aadan cali iyo qoyskiisa oo ka kooban lix qof ayaa sabtidii toddobaadkan soo gaadhay tuulada ilinta waxay ka soo guureen cabdi geedi oo biyola'aan xooggani ku haysatay muddo laba bilood ah ceel u jira shan iyo soddon kilomitir ayay biyaha ka helayeen koob iyo lixdan maalmood oo biyola'aani ka jirtay deegaankooda hadda waxa ay ku sugan yihiin ilinta dhexe oo ay ka helayaan biyo ay ku sii noolaadaan wakhtiga xagaaga maxamuud konton dollar ayuu ku caawiyey walaalkii oo ku nool jabuuti si biyola'aanta halkaasi ka jirta uga soo hayaamo lacagtaasi waxa uu ku soo raray qoyskiisa oo gaadhi raac u isticmaalay saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay qoyskiisa oo ku sugan ilinta dhexe waxa ay helayaan biyo bilaasha waa biyola'aantii ugu adkayd ee ka soo barakicisay qoyska maxamuud deegaankii ay ku noolaayeen muddo shan iyo afartan sannadooda raashinka ay carruurtu ku nool yihiin waxa uu sheegay inay u soo direen qaraabadiisa oo ku nool magaalada hargeysa cabdigeedi waxa uu ku lahaa mehero dukaana oo uu ku shaqayn jiray hase yeeshee hadda waxa uu u soo xidhay meheradii si carruurtiisa uu biyo ugu helo ilinta waxa ay la soo degeen qoys ay qaraabe yihiin oo ku caawiya aqal soomaali ay ku noolaadaan ruun axmed rooble toddobaa carruura ayay kala soo hayaantay biyola'aan daran oo konton maalmood ku haysay tuulada ceelsheekh oo waqooyi hargeysa kaga beegan shan iyo sagaashan kilomitir muddo afar maalmooda ayay carruurteeda ku noolayd labaatan litir oo ay siinayeen gaadiid deegaankaa socod ku marayay nadiifinta guriga iyo biyo ay raashin ugu kariso saddexda wakhti markii ay weyday ayay bilowday in hal wakhti oo keliya ay raashinka u kariso carruurteeda qoyska ruun deegaankeeda waxaa uga leeday harraad afar neef oo uga soo hadhay abaaro labadii sanno ee u dambeeyey ka jira deegaanka iyo duufaantii sagar hadda waxa ay la soo hayaantay laba iyo toban neef oo adhi ah si ay- si ay uga badbaadiso harraadka ay u leedeen xoolaheeda kale maama baabuurtaan beri jiray booyad hadday tahay booyadaa shidaalka hadday tahay kuwa jaadka sidaa hadday tahay baabuurka siman u dhacday. todolley kolay tahay shanley kolay tahay kolay tahay maana misaynida wax washa la-aan aan maxay ahaydee barala-aan mid xaafad dulsaar ku tahay wax timid waxaasi waxaasoo dhan
labaatan maalmood xoolaheedu biyo may helin ka hor intii aanay u soo barakicin tuuladan ay hadda ku nooshahay afar iyo labaatan maalmood ayay ku nooshahay ilinta dhexe oo ay biyo ka helayaan qoyskeedu habeen iyo maalin ayay u soo socdeen tuuladani qoyskeedu waana dhibaatadii ugu adkayd ee ay biyola'aanta ka dhexleen muddo shan sanno ah wakhtigaasi hore waxaa ka ciladoobay riiga ay biyaha ka heli jireen dhibaatada ay kala kulmeen biyola'aanta ku qabsatay deegaankeedii ayay sheegtay inay ka soo barakaceen dadkii ku noolaa deegaankeeda ergo ayay uga warrantay nolosha uu hadda ku sugan yahay qoyskeedu oo aabbahood muddo sannad ka hore uu ka dhintay
dee waxaan ugu reebtay walaal iminka oo barakacyaashaasi waxaan nahay isla iminka dhibaata reer baan dulsaar ku nahay meel baanu iska joogna haddii xaggayga biyo ka helayno kulaylahaasina aanay ka jirin roobabkuna aynu heli lahayn roob la-aan ba xataa aanu uga nimin haddii imika roob ka heli lahayn dhulka eegii kulaylkooda waan iskaga adkaysan lahayn waan iskaga noolaan lahayn biyuhuna ay biyo ku filan yihiin deegaamada deetana ceelashuna markaa dooxun de weeyaan biyaheedii oo roobabku markay da-aanuba ceelashaasi soo buuxsaan markaasna biyuhu way iska guraan oo ree- ceelasha wixii lagu ridaya biyaha kasoo qaadaya biyuhu way dhaafar way ka tagaan duufaanta ka baabiisay ceelkii ay biyaha ka heli jireen qoyska roon waxaa sidoo kale ay baabiisay dugsigii ay wax ka baran jireen carruurta deegaanku afar carruura oo ay dhashay oo gaadhay wakhtiga waxbarashada ayaa iyadaa ay ka joogsatay waxbarashadii mana rajaynayso ruun inay ku laabato noloshii tuulada ceelsheekh ay ku haysatay laba bilood ka hor waxaana ay qorshaynaysaa in carruurteeda ay hargeyso u soo rarto si ay ugu shaqayso inkasta oo tuulada ay linta dhexe qoysas hor leh soo gaadhayaan haddana waxaa labadii toddobaad ee u dambeysay soo gaadhay siddeed iyo soddon qoys sida ay diiwaangeliyeen maamulka tuuladu bildhaale iyo ceel la helay ayaa sidoo kale looga imanayaa biyola-aan ka jirta deegaanka sidaasi waxaa raad yeerga u sheegay cabdiraxmaan cabdilaahi ciise guddoomiyaha tuulada aylinta dhexe waa xaqiiq weya walaalo dhib dadkan maxaa ku dhahay dee saacad qura ma biyola-aan karto ama miridho qura ma biyola-aan karto xeebta sababtaa darteed sigagira way xumaadeen sii gidbilaale wuu fadhiyaa kii ceelsheekh wuxuu yahay kii cabdigeedi isaga qudhiisu waa waweeshwesh sigagii duufaanbaa duufaantii baa waxyeeshay sababahaasa keenaya dadku ay dhulkeed marka hore joogeen ay kasoo yaacaan
marka qoysaska idinku haddii a maamulkii ilinta tihidiin ilaa iyo iminka idinku maxaa u qabateen oo a dhiigjoojin u samayseen maadaama deegaankaagii lagu soo barakacayo
wallahi de horta wax gacanteeda ku joogan jira laakiin war baanu dirnay nayo warna meel dheer buu ku dhacaadaa la yidhi markaa wararkaan anagu ku filannahay oo inaan dadka aysiinoonu maxaa dhahaa war halkaa dhibaatadaas dadkaasaana dul yimid oo war ka warhaya iyo qayl qaylaan ugu filannahay wallaahi xaaladooda waxa weeyaan nin maxaa ku dhahaaye iyo ooridiida gacmaha ku sita oo hooy wadin oo gogol wadin oo cunto wadin oo maacun wadin saddex boqol iyo konton qoys ayaa labadii bilood ee u dambeeyey ilinta u soo gaadhay biyola-aan ka jirtay afar deegaan oo waqooyiga hargeysa ah xagaaga oo kulayl badan leh ayaa keenay in sidoo kale ay qalalaan balliyadii dadkaasi biyaha ka helayeen wasaaradda horumarinta beeraha somalilan waxa ay sheegtay inay waddo qorshaha iyo sahaminta lagu soo ogaanayo khasaaraha ceelashaasi dadka ay ka dumisay duufaantu islamarkaana ay rajaynayaan in si deg dega ceelashaasi dib loogu qado dadka deegaanadaasi ay biyola'aantu ku hayso ee ka soo hayaamaya hadda ayaa ka cabsi qaba in deegaanada ay u soo guureen biyola'aan kale ku hesho maadaama wakhtigan lagu jiro xilliga xagaaga oo xeebaha somalilan ay kulul yihiin ilyaas cabdi cali radio ergo hargeysa
halkani waa radio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada